waad tahay dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa soo jeedinaya cabdulqaadir maxamed cabdulle
kulanti wacan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga barnaamijka faaqidaada toddobaadkan waxaynu ku eegi doonaa nuuca doorashee dalka ka dhici karaysa dhammaadka sanadkan laba kun lix iyo toban kalaadata duwanaanshihii madaxda madasha qaran ee la xiriirta hanaanka doorashee dalka ka dhici karaysa maxal baa hanaanka qabiilka afar dhibic shan muxuu faa'iido lahaa hanaanka deegaamaysiga maxayse aheed sababta u hirgeli weysay hanaanka axsaabta dalka in laga hirgeliya qodobadaas ayaa inta badan ku eegi doonaa barnaamijka faaqida todobaadka waxayna ahaayeen waxyaabihii siyaasadda soomaaliya hareeyey toddobaadkii lasoo dhaafay barnaamijka faaqidaada toddobaadkan waxaa nagala qaybgeli doona martina ugu ah wasiirka wasaaradda warfaafinta soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore soomaaliya ahna wasiirkii arrimaha dibadda fawsiye xaaji yuusuf oo aada u aaminsan arrinta axsaabta badan in laga hirgeliyo dalka baarlamaankana uu sharciyeeyo waxaa kaloo barnaamijka nagala qaybgeli doona wasiirkii hore arrimaha gudaha iyo amniga qaranka xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud oo ka mid ahaa madaxdii qaabilsaneed kulamadii wadatashi dadweyne ee ka dhacaya gobolada dalka iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo ah guddoomiyaha bulshada rayidka dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a aad baad u mahadsantihiin intaanase u gudagelin dooda barnaamijka aynu eegno waxyaabihii ugu waaweynaa ee madaxda madasha qaran ee ku kala si duwanaayeen todobadii lasoo dhaafay laga soo bilaabo shirkii ka socda maalmaha magaalada kismaayo kulamadii goonigoonida ahaa ee muqdisho ka dhacayay iyo xalku waxau noqday waxaa noo soo koobaya wariyahayna jacfar kuukaay oo aad ula socda arrimahaasi jacfar waxa uu soo maray afar wareeg oo marka laga reebo midkii maalin ka hor muqdisho ku soo idlaaday ay madaxda soomaaliya iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedyadu ku wehlinayeen xildhibaano wasiiro diblomaasiyiin iyo xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka soomaaliya kulankii ugu dambeeyey ee muqdisho ayaa u muuqday mid madaxda soomaalida iyo beesha caalamkuba ay ka goonayd inay waxuun ka soo saaraan oo aan natiijo la'aan lagu kala dareerin saddex maalmood oo iska daba noqosho ahna waxaa ka soo baxay go'aan cad oo golaha wasiirada soomaaliya iyo beesha caalamkuba ay si dhaqso badan ku taageereen ha yeeshee waxaa ku gacan sayray maamulka puntland madaxweyne cabdiweli gaas ayaana yidhi innagu maanan aqbalin waxaana halkaana ka caddeeyo anoo ku hadlaya magaca dowladda puntland in go-aankaas uu yahay go-aan annagu aan aan aqbalin ka madaxweyne ahaanna wax aysan ahayn waxa ay iisoo wakiisheen dadka reer puntland dadka reer puntland waa afti bay qaadeen waa codeeyeen waa hadleen anoo halkaan waxaan u joogaa inaan iyaga matalo rabitaankoodana aan keeno meesha ilamaha marka nidaamka hadda la rabo in wax lagu dhaqo ee qararigaahi in uu shacbiga soomaaliyeed u horseynayo dowladnimo wanaagsan iyo u gaarsiinayo hadafkaas saas daraaddeed anugu ka cabdiwali ahaan madaxweynihii puntland shacbiga puntland ayaan ku celinaya talada iyaga ayaana go-aankooda masiirkooda iskaleh inkastoo daldalolla ay ku sheegeen waxa iyana soo dhoweeyey go-aankaasi ururada bulshada rayidka waxaana ay sii raacsadeen in baarlamanku uu ka turxaan bixiyo qaladaadkaasi ay sheegeen sida uu ku waramayo diini maxamed diini oo ka tirsan dallada soshensa ah ee ururada bulshada rayidka koonfurta iyo bartamaha soomaaliya annaga horta go-aanka qayb ahaan waxaan u aragnaa inuu yahay go-aankii saxda ahay oo hadda aan lahayn xal kale oo aan hayn four pointy five qaybta labaad waxaan u aragnaa inaysan sax ahayn sababtoo ah waxaa laga tegay gobolka banaadir ma ahayn in laga tago waxaa la yidhi yani gobollo ayaa waxaa la siiyey sedbursi yacni xildhibaano dheeri ah oo aan qaabka lagu siiyey aan ilaa hadda dowladda aysan qeexin laakiin waxaan haddana aaminsannahay sababta looga saaray gobolka banaadir in la sharxo qodobkaas waa qodob aad u muhiim ah sababta loogu daray gobollada qaar loo siiyana weli kamaynan qancin xisaabta ay ku fadhiso waa in shacab kale la wadaaga markii horeba laguma qaybsan in la kala tiro badan yahay ama laysla eg yahay waxaa lagu qaybsaday matalan tiro ahaan waxaa laga yaabaa gobollada galmudug iyo jubbaland inaysan isla mid ahayn ama koonfur galbeed iyo galmudug inaysan isla mid ahayn ama somalilan iyo puntland inaysan isla mid ahayn marnaba marka formula isla ekaansho lagu qayb wax lagu qaybsada ma jirin marka in dadka sadka loo kala sadburiyo waxay noqonaysaa conflict iyo dib loo abuurayo maamul goboleedyada qaar waxa ay aada ugu dheganaayeen in habka wax lagu soo dooranayo dhammaadka sanadkan uu noqdo mid dhul ku salaysan waxaana sida uu ku doodayo diini maxamed diini ay taladaasi ahayd mid aanan aada looga sii fakerin maadaama aanan bal loo sii gogol xaarin hanaankaasi waxaa laga yaabaa degmada markoo kale inay ku nooshahay saddex boqol oo kun degmo kalena aysan xitaa toban kun aysan haysan see loogu qaybinayo xildhibaanada marka degmada marka la rabo in wax loo qaybiyo oo la rabo one man one vote in la sameeyo waa in dadka marka hore la tiriyaa dad la tiriyey oo la og yahay cadadkooda xildhibaanada cadadka dadka lagu bixiyo laakiin in xildhibaanada lagu bixiyo cadadka degmooyinka waxaan u aragnaa inay tahay aragti corruption ah xitaa taa laftigeeda puntland gudaheedaysan wax maslaxa ugu jirin magaalada gaalkacyo iyo magaalada garoowe waxaad la egtihiin bandarbeyle macquul maaha ayaga xitaa ma aqbali karaan xildhibaan cabdibarre oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo isagoo boosaaso jooga telefoonka igu warramay ayaa weli difaacaya nidaamka degmooyinka oo uu u arko mid cadaalad darro uu sheegay in soomaalidu ay kala tabanayaan soo afmeeraya adeer dan gaar uga jirta oo gaaroo puntland wadato maahane waxa weeye puntland waxay xeerinaysaa wixii lagu heshiiyey in la meel mariyo waageen garow one iyo garow two waxaa lagu heshiiyey oo la kala saxeixday in uu baarlamaankan sagaalaad wixii ka dambeeya in lagu soo xulahayo xildhibaanada deegaan ay ku imaanayaan taasaa la kala saxeixday dee mar haddii wax lagu ballamana wixii lagu ballamay horta wadadeeda in la maraa fiican haddii xilligeeda la gaari waayena waxay ahayd nimankan hadda ordahayo oo aad moodo inay wax la cararayaan oo ayagu jeef wax kala soo baxayaan oo aad moodo wax gaar ay leeyihiin haddii mugdiiyey waxay ahayd wakti baa la haystaa waxaan in laga baaraandego in la dhirindhiriyo in tartiib laisqanciyo in goboladii madaxdii isu timaado isu tallowda ee maahayna tayda ha la qaato go-aan baan gaaray ha la qaato adarkaa dowladnimo laguma noqdo soomaalida laguma noqdo waxa anigu arkaa xukuumadda uu hogaaminayo cumar cabdirashiid dalka inuu haadaan ka tuurayo degmo marka la yidhaahdo wixii ka horreeyey kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii dalku waxa uu ka koobmayaa laba iyo sagaashan degmo gobollada qaarna ay faa'iido dheeraada ku qabaan waana sababta keentay in si fudud dhinac laysugu raaci waayo laakiin diini maxamed diini waxa uu rumaysan yahay in guud ahaan shacabka soomaaliyeed ay isku maslaxad yihiin hase ahaatee madaxdu ay kala dana duwan yihiin taasoo keenta in inta badan ay aragti mid ah la iman waayaan shacabka puntland waxay wax walba oo faa'iido iyo khasaaraba la qabaan shacabka soomaaliyeed marka in shacabka soomaalida la kala takooro waxaan aaminsanahay waa lucbad siyaasiyiintu ay cayaarayaan oo ay rabaan dadka inay hostage ka dhigtaan xildhibaan cabdibarre ayaa tilmaamay in sida dadka qaar ay ku doodayaan aanay puntland degmo badni iyo sadbursi u socon balse hanaanka degmo wax ku qaybsiga ay u aragtay mid sharciga waafaqsan puntland hadday sadbursi qaadanayso haddayba qaadan lahayd layiri saddex aqalkale saddex deriyaa laydinku daro waana waxa soomaaliya burburiyey intana maaragtay puntland gobollo iyo magaciisa soomaaliya mana kala gobollo mana kala degmo badnee waa inta four bay mooday four bay kana daba taagan yahayna soomaaliya dowladu kama dhalanayso si kastoo farsamada laysugu qabtaba waxaanay doodi ka taagnayn in dhammaan dhinacyada siyaasadda dalku ay isla qirayaan in doorashooyinkii xilliyadii ku-meelgaarka qabsoomi jiray wax ka duwani sanadkan dhammaadkiisa ay dhacayaan taasoo dadka qaar haba yaraatee ay horumar u arkaan aan dib idinkugu celiyo cabdulqaadir maxamed cabdulle oo inoo daadahaynaya barnaamijka faaqidaada toddobaadka aan ku horeyno mudane wasiir bishaan oo dhanba waxaa socotay dood weyn oo la xiriirtay qaabka doorashee dalka waxaana inta badan dood u dhexaysay madax kooban oo madaxda madasha qaranka loogu magac darayo maamulada iyo dowladda dhexe ah see wuxuu socdeen bal haddaad warbixin naga sii bismillah ma dhihi karo dood bay ahayd laakiin waxay ahayd broses qaran oo la doonayey maadaama sidii dabcan hore dawladdu u shaacisay inaanay dhici karin doorasho qof iyo codkiisa markaa kadib soomaalida baarlamaanka xukuumadda maamulada gobolada aqoon-yahaniinta dad badan oo talada laga qayb geliyay waxay go-aansadeen in in la qaado wadatashi dadka lagu weydiinayo maxaa haboon haddii taasi suroobaysa marka heerar kala duwan buu soo maray qaabab kala duwan oo loo dhisnaayo hawshaa lagu gudanayaa jira dad badan baa codkooda la dhegaystay oo heer gobol iyo heer tuulo ilaa heer qarana aakhirkii markaa gebagabadii ayay ahayd tani oo dadkii lasoo dhegaystay ee meelaha kala duwan sida xogaarka untii lagu soo qabtay haddana la keenay muqdisho intaasoo jeer kulama laga galay natiijadii in lasoo saaro marka shalay bay soo baxday dowlad ahaan waanu ku faraxsanahay runtii in la helay dariiq aan ahayn kii ugu fiicnaa laakiin ah kii ugu munaasibsanaa waqtiga hadda la joogo
xildhibaan fawsi xaaji sida wax u socdeen iyo iyo doodan socotay afar dhibic shan iyo deegaan iyo dood inteeda badan sal ku haysay say kuula muuqatay adiga bismillahi raxmaan raxiim horta aniga waxaa ila muuqataa in hadda dibudhac weyn hadda aan maaragtay la sameeyey taasoo ah iyadoo shan iyo toban sannadood qabiil lagu soo waday soo dooraya xildhibaanada in mar kale afar sanoo kale lagu daro labaatan sano soomaaliya ay qabiil wax ku qaybsato iyadoo ah meesha keliya caalamka qabiil baarlamaan lagu keeno run ahaantii inaan ka gudubnayahay waana ka gudbi karaynaa khaasatan haddii laisku qabtay oo ay isku qabteen dowlad goboleedyadii oon laysku raacin oo lagu kala jabay waxay ahayd waxaan in laga fiirsado dib loo yar dhigo doorashadaas wakti yar lagu daro kadib axsaabta oo ah xalka keliya ee dalkan sida caalamka aan la jaan qaadno oo aan qabiil ku jirin ee horumar iyo tartan iyo magaranaysa yaa wax yaqaano kusoo baxa in maaragtay lagu maamulayahayd laakiin nasiib daro tallaabadan waxaan rajaynayaa in dib looga noqdo taasaan rajaynaya
xildhibaan cabdisamed waxaad qayb ka ahayd madaxdii qaabilsanayd in dadka lala kulmo laga qaybgeliyo doodii socotay dabcan muqdisho meelo kalabu qaabilsay marka dadku ma heleen ka qaybgal wanaagsan horta waa mahadsan tahay marka labaad waxa waaye sida runtii ah soomaali waa ka badan tahay saddex boqol iyo afar boqol oo qof waxaana ogsoon tahay dadka la isugu keenay magaalada muqdisho keliya markaan example ugu soo qaato waxaa la isugu keenay gobolada hiiraan shabeellaha hoose iyo iyo maxaa la yidhaha banaadir oo boqol iyo konton qof ka socoto xamar keliyana waxaa ku nool saddex milyan iyo wax ka badan ku nooshahay marka runtii xataa wax la dhihi karo waa mateli karaan waa ka yaraayeen balse waxaa duruufaha wadi waxay ahaayeen baahida iyo dhaqaalaha oo maxaa la yidhaahdaa ay bixinayeen u n-ka oo aan maxaa la yidhaahdaa awood loo heli karin dadka dhan lasoo keeno hawsha adigu aad wada kumaada qanacsaneen marka laga yimaado in cadaadis jiro in beesha caalamku dhaqaaluhu yaraa waxa hoo iska eheeday aad aad aad hurweyseen inaan ku qanacsanay inaan ku qanacsanay macna samayn mayso laakiin xaqiiqadu waxay tahay dadka oo yimid oo meesha la keenay ma ahayn number maxaa la yidhaahdaa gaari kara go-aanka dhan oo ummadda soomaaliyeed gaari kara ma ahayn ee waxay ahayn dad yaroo salacted oo laga soo arooriyey maamulada laga soo dhex arooriyey aad baad umahadsantahay cabdullahi maxamed sharwaac bulshada rayadka doorkeeduna maalmihii dambe gaabuu ku jira marka loo eego ka qaybgalka doodaha socday waxaadna ogeyd in labadii bil ugu dambeysa madasha qaranku ay ku koobnaan siyaasadu meelaha qaar doorkeena ma muuqday say wax u socdeen doodaha socda xaggee ka joogteen
waa mahadsan tahay wasiirka iyo xildhibaanadana waa waan salaamaya iyo bahda v o edaba annaga waxaan ka joognay meel dambe oo muxuu ah mataqaanaa aan tala badan lahayn waxaad mooday in dowladdii federaalka ahayd markay adduunyadu aqoonsatay hadda inay sanadihii ugu dambe saacadihii ugu dambeeyey u noqonaydo muxuu ah soodare iyo muxuu ah mataqaanaa imbigati iyo ay u noqonaydo oo dad yari taladii isku soo koobayaan dadkaasi sharciyadii aysan raacsanayn marka waxyaabahaasi markaan aragnay annagu bulsho raydaana waxaan rabnaa inaanu sharci ku hoos noolaano waxaynu rabnaa in muxuu ahay nabadii ay waddanka ka dhacdo in muxuu ahay nidaam oo dimuqraadiya oo heshiis lagu yahay oo dadka soomaaliyeed ay iska wada dhex arkayaan inuu yimaado marka waxyaabahaasi hadda ma muuqdaan waxaa muuqataa dad yaroo talada isku soo koobay oo iyagiina aan maaragta isku haysta oo muxuu ahay mararka qaarkood iloobaya qadiyadihii waaweynaa ee waddanku u lahaa iyo mustaqbalka dowladnimada soomaaliyeed in muxuu ahay la gaaro dad iloobay iloobay oo waxaad moodid iyagoo isfiirsanaya ayaad moodaa meeshaas marka annaga meeshaasi boosaba noogama banaanaba haddaa saa u fiiri maadan helina ka qaybgalkii bulshariya may maanaan helin
usir maareeye doodda hadda soo dhamaatay puntland baad diiday oo tiri shirka qayb kama nihin marka go-aanka la gaareed farxadda iyo diladaad ka muujinaysa xaggee buu ka jiraa horta marka ugu horeysa soomaalidu waad og tahay systemku wuu ka burburay haddana nidaam federaaliism ah oo runtii aan aan lahayn base fiican foundation fiican lahayn ayaa inoo dhisan dabcan markii saasoo kale dal duruufahaasoo kale ku jiro way adag tahay in wax kasta lagu helo in si wada jir ah wax kasta loo qaato dabcan dooda puntland waan xushmaynaynaa oo ah dadkii markii qaybaha kala duwan ee bulshada lasoo lasoo wareysanayay maamulka puntland shacabkiisu qaab bay soo jeediyeen in loo loo loo maro brocesskan doorashada laba kun lix iyo toban marka madaxweynaha iyo iyo wafdiga puntland waxay yidhaahdeen dadka iyaga codkoodii ay ayaan ahayn waa wax annaguna meeshaan uo soconaa dadka codkooda inla in la in la cusmeeyo weye horaanu sheego ini waxaa la gaaray wixii cid walba qancinaya maaha laakiin waa xalkii aynu ku gaari lahayn hal qof iyo hal cod marka rajo badan waxaanu ka qabnaa dabcan hadda maamulada inta kale oo dhan iyo dawladdii dhexe dabcan iyo beeshii caalamkao taageeradeeda taageeradeeda aynaan ka maarmin intuba intuba waxay ku qanacsan yihiin in waxa ugu dhow ee la samayn karaa ay taas tahay laakiin wasi maxaa loo saxiixi waaya heshiiska waatan leeyahay ee dib loo dhiga ma shaki baa jira weli ah in la kala boodo haddana
ma anigu intaan ogahay dabcan shalayto galabtii waa la shiray madaxweyneyaasha maamul goboleedyada oo dhan way joogeen ra-iisul wasaare waa joogay beesha caalamka wakiiladeedu waa joogeen ra-iisul wasaaruhu markuu soo bandhigay dabcan wixii discussionkii lagu jiray ka soo baxay meeshii ugu dhoweyd ee laysugu imaan karay inay tan tahay waa la soo wada dhaweeyey oo madaxdu way hadleen waana soo dhaweeyeen marka dabcan dhaqan la arki jiray unbay ahayd in wax la saxeexo laakiin dalku hadda structurekiisa dawladnimu waa waa dhismay waa dhismay wax walibana markaa sidii jabhadihii oo kale in la saxeexo maaha laakiin waa la isku waafaqsan yahay inta badan inta kale wax ka tabanaysa ama puntland ha noqoto ama qof kaloo soomaaliyeed ha noqotona dawladda iyo madaxweynaha iyo waxaan aniga aan aan rabaa inaan dadka la wadaago waddanku si- wuxuu leeyahay dastuur dastuur ay sideed boqol iyo shan iyo soddon oday ay ay maxay ahayd taasixiyeen wax ka beddelkiisana dawladdan u dhaafeen wuxuu leeyahay baarlamaan dawlad buu leeyahay waxa kumeelgaad loogu celiyey iyadoon dadka cod la weydiinin horta waa su-aal qodobka lix iyo lix iyo afar afar iyo lixdan iyo toddobaatan iyo labaduba waxay awoodda siinayaan baarlamaanka inuu waxna bedeli karo waxna ansixin karo wixii uu diidi karana diidi karo goorta la sameeyey madashan horta qayb sharci bay ahayd baarlamaankuna ma si rasmi ah uma ogolaana waa jujub bay ahayd maalintii waan joogay anigu madashu go- kulle ixtiraam odayaasha ixtiraam badan baan u qabaa madaxweyneyaasha gobolada eh, stateska laakiin inay keenaan bay ahayd baarlamaanka ans- sharciyadooda la ansixiyo iyaga dastuurkii baa la garab maray waxaa la garab maray shuruucdii taallay waxaa la garab maray hadaladii ka soo baxay d- dadka aan su-aalihii la weydiiyey berigii dhaweyto oo oo maxay ahayd hadaas kulhadaana xageebaa lix iyo tobanka maxaa loo horta marka horeyna baarlamaanka go-aamiyay ilan dastuurkii bay ku qoran tahay xataa unta iyo j c ugi iyo u n d b buuggii la odhan jiray hagidda baarlamaanka hagidda dastuurka ay soo saaraan labada kun iyo labaiyo tobankii way ku qorayd baarlamaankan ka xigaa wuxuu ku imanayaa baarlamaanka tobnaad wuxuu ku imanayaa doorasho doorasho waa la samayn karay haddii wax yar dib loo dhigo laakiin in waxii oo dhan la burburiyo oo kumeelgaar laga dhigo oo protocols lagu xukumo ayaa qaldan laakiin haddaba doorasho way dhacaysaa laakiin nuuca doorashay ee ee doodu farsama doorashada ugu saxsan ee ugu ansaxsan waa tii hal qof hal cod oo la samayn karo haddii xooga la saaro iminka inta xooga la xilliga saarayo la joogo maya two thousand sixteen maha muddo yar anu waxaan ahay dadka qaba dad badan baa diida oo afka ka dhowra in muddo yar lix bilood ilaa toban bilood dib loo dhigo la saxo la dhammaystiro waxaan si ummadda loo badbaadiyo loo kala badbaadiyo goboladiiba hadda isku dhacay tuulooyinka isku dhici doona horta waa mida degmooyinkii haaf waa lahay inta badan waa la haystaa mana laga soo wadageli karo oo nabadi ma jirto ta labaad Eh, maxay tahay odayaashii iyo waktigii dibcel protocol in dalka dib loogu celiyo waxaan u filayaa inay qalad tahay in la dib loo yardhigo waxaan weeye waa in baarlamaanka xaqiisa la siiyo baarlamaanku isagaa taliya ee loo daayo talada aad baad umahadsan tahay doodaadu macnan badan bay samaynaysaa Eh, cabdullaahi shirwaa madaxdu ishaysadkoodu aad buu u adkaa marka ma- ma ma danta soomaalida iyo go-aan maslaxadaad u arkayseen mase arrin siyaasadeed oo ayuu ku egbayahay dooda socotay waayo muddo ishaysteen horta sidaan hadda hore u sheegay eh, madaxdu maadaama aysan axsaab jirin muxuu ahay eh, golayaal laga soo shaqeeyey oo sharci ku fadhiyo oo mujtamaca matalayana aysan jirin Eh, j- taladii way la carareen jagadii iyo iyo iyo waxay isku darsadeen muxuu ahay taladiiba way isku darsadeen Eh, wadahadalka iyo la tashiga lala sameeyena wuxuu ahaa mid la af- afduuban ayuu ahaa mid afduuban oo mar walbaba maamulada iyo dawladdu ay maaragtay isku ekaysiinayeen ay ahayd dadkii weyneehe soomaaliya la tashi la tashi fiicanna lama samayn waxaana taas ku- ku markhaati u ah dadku marka ay tashadaan waxaa dhici lahayd qof jooga muxuu ah mataqaanaa garoowe iyo mid jooga muxuu ahaa mataqaanaa baydhabo iyo mid muqdisho jooga ama kismaayo jooga inay isku cod noqdaan isku ra'yi noqdaan waxaa meesha ka soo baxay waxa waaye aaraadii maamuladu ay qabeen waay kuwaas oo ogolayn maaragtay axzaab iyo in muxuu aha mataqaanaa arrinta geedi socod lagu wado muxuu aha ma ogolayn bulshadii rayidka ahaydna waxaad moodaa in muxuu aha mataqaanaa meel ciriiriya lagu riixay taasina waxaad arkaydaa in dee taladii iyo muxuu aha farsamadii iyo wixii oo dhan iyo dhaqaalihii oo dhan madaxdii ay isku wada darsatay taasina ma aha nidaam oo wax weyn hadhoweyda taraya xoogaa waxaad moodaa in la afduubay barnaamijka marka ani waxaan soo cel waxaan dhihi lahaa waxa weeyaan barnaamijkan dib ha loo soo celiyo inta hartay waa in dib loo soo celiyaa xagee lagu celinaya waxaa lagu celinayaa waxa weeyaan dadkaa lagu celinayaa waa u lamaanayna xalka xilaan cabdisamed laba kun labayo tobanaad baarlamaanka mid noqotay ka hor wasiir baad ahayd dadka soomaalidu laba kun lix iyo toban maanta idinkama filayn marka adigoo baarlamaankii dabaan dhammaantiina xildhibaanaad tihiin inta badan marka maxaa dib udhac intaa laga keenay ma waxay ka timid madaxda hogaanka mase baarlamaanka hawshiisii qabsan
runtii su-aal aan u baahnayn jawaab dheer weeye haddii failure dhaco mas-uulid waxay saaran tahay hogaanka dalka hogaaminaya laba kun iyo labaiyo tobankii maanta waxaa afar sanadood ka bacdi in meeshii laba kun labaiyo tobankii la joogay kasii hoose la joogo waxaa muuqanaysaa laba kun iyo labaiyo tobankii waxaa jiray dad loo yaqaana saxiixayaal maanta saxiixayaasha waa lasii badiyey awaagii lix labaatan toddoba laga dhigay maanta oo waa lasii waa lasii dheeriyey xaqiiqada dhabtaha waxay tahay systemka hadda la leeyahay waa lagu heshiiyey system lagu heshiiye maa system la foorsi garaynayo in lagu heshiiye waxaana moodaa in shaaro laysku la ekaysiinayo waxaan rabaa inaan markaan dib u fiiriyo waxyar aan ka saxo hadda waxyaabaha lagu la leeyahy waa lagu heshiiyo la qasbayo dadka lagu qasbayo waxaa ka mid a in la sameeyo aqalkii sare aqalka sare sida dastuurka qodobka toddobaatan iyo koow uu qabo wuxuu matalaa maamul goboleedyadu matalaa waxaa ku jira somalilan oo aqal sare leh qofka ka socda puntland markii uu hadlayo aqalkasaku hadlaya dowladda puntland dowlad goboleedka puntland waxaanay rabtaa macnaheedu wuxuu wuxuu matalaa stateka meesha ka jira aqalka sare oo la yidhi somaliland buu yuu matalaa oo weliba haddana waa loo sii kordhinaya waxaan u arkaa qof shaars la ekaysiinaya inay tahay aysan ahayn maxaa la yidhahdaa matalaad saxa inaysan ahayn marka realitga laga hadlayo waa jiraan dad reer somaliland ah oo reer somaliland matala oo dowladda soomaliya ku matala baarlamaanka soomaliya ku matala laakiin stateka la yidhaahdo somaliland oo aqalka sare lagu darayo la yidhi saddex weliba dheeraada la siinaya ima cadda sida uu matali karo maamulka jira wasiir maarayan dabcan si gaara arrintaa ugu weyna wasiir somaliland go-aankeedu uu cad yahay marka laga yimaado siyaasiyiin u matala dowladda dhexe soomaaliya ayagoo dabcan aan go-aankan aad u matalinina marka sidee ku timid in somaliland hadda doorkan weyn la siiyo la yidhaahdo waxay yeelanaysaa mid lamida puntland ama ama maamulada lamidka bismillah sidii aan mar walba sheegay soomaalidu markii ay burburtay wixii ka dambeeyey dhismay ehela socda dhismahaasoo marba heer la gaarhay dabcan sidaa la ogyahay somalilan siyaasadda ka jirta iyo maamulka ka jirta iyo wuxuu aaminsan yahay wax la ogyahay laakiin ilaa shan iyo tobankii sana ugu dambeeyey dowladihii dhammaan waxaa ku jiray dad somalilan dhara oo oo u taagan midnimada marka oo qimamka ay u taagan yihiin aanay ahayn anigu aan kamid ahay aanay ahayn in in in somaliland cabashadeedu aanay aanay meesha oolin ma ahan cabashadu meeshay taallaa anigaa aaminsan qof kastoo somaliland kasoo taag kasoo jeeda aaminsan laakiin ay tahay midnimadii ayaanu usiinahay u siinahay wakiil waxaanu doonaynaa in la isqanciyo in la wada hadlo somalilan waxa ay tabanayso laga wada okay okay tan hadda weli waa representativekii laga siinaayey dadka aaminsan midnimada for example hadda walaalkii xildhibaanka oo kale waa sax su-aal saxa waaye dadka somaliland kasoo jeeda siday u matelayaan waa run waxay u matelayaan inay codka somalilan ee midnimo doonka meesha geeyaan inay yidhaahdaan midnimada soomaaliya saana ku imaan kartaa cabashada waa in la daaweeyaa dabadeedna faisiska soomaaliya dib u heshiisiinteeda loo marayo ayaanu aaminsannahay wakti dhow wadahadallada somalilan iyo soomaaliya u socda inay inay inay inay midho dhali doonaan in in la siin doono qayb intaa ka ka roon dabadeedna iyaguna ay midnimadii wixii lagu heshiin lahaa laga wada hadlay marka waxay u taagan yihiin sidii markii horeba aynu anaku ugu taagnayn midnimada midnimaday u taagan yihiin wixii cadaalada iyo dib u heshiisiin iyo wada hadal waxay ku imaanayaan marka maamulka somaliland yimaado raalle waxaan rabaa wasiirka inaan waxay fasaxo waxaa weeye reer somaliland dad shacab ah oo matala oo ku joogaya waa jiraan mana aha waxaan ka hadlaya waxaan ka hadlaya dastuurka wuxuu caddaynaya qodobka toddobaatan koowaad aqalka sare wuxuu matalaa statesku matalaa wuxuu matalaa maamul goboleedyadu matalaa macnaheedu marka anigu aan ka hadlaya waxay marka waxaad leedahay qofka matalaya ma tegi kara magaalada hargeysa maye qof state ma matalay waa inuu matalaa siyaasadii matalaa macnaheedu ma ahan shacabkii inuu matalayo wuxuu matalayaa maamulkii meesha ka jiray inuu matalaya sida dastuurka ku cadooyo marka waxaan ka hadlaya waxay tahay ma masiilaayay matali doonaan si koob iyo tobanka qof oo leeyahay aqalka sare matalan taas wey anigu waxaan u arkaa inay tahay macno lagu raadsanayo in lagu helo xubno looga helo cod laga helo macno lagu raadsanayo yahay maahane inuusan ahayn dad xaqiiqa oo mateli kara maxaa la yidhaha state la yidhaha somaliland mateli kara inuusan ahayn taas wey xaqiiqada insha allah ciddii dib nagala soo qabsatay waxaad naga dhegaysanaysaan v o a washington barnaamijkuna waa faaqidaada toddobaadka aanu gudubna xalka xildhibaan foosiya doorasho inay dhacdo si walbay ku timaadaad gaar ahaan axsaabbaad aaminsanayd afar dhibic shantan hadda go-aankeeda la gaaray walow meelaha qaar diid ma jirto sidee lagu xuli karaa bay kula tahay adoo ku ku eegaya doodaada horta afar dhibic shan anigu maba aaminsanay inay shaqayn doonto sababtoo ah marka hore odayaashiis horfadhiyaa ku heshiin waaye marka xiga wax dana oo ummadda iyo dalka ay ugu jirtaa ma jirto dad badanna taas ay garansan yihiin oo shacbiga kamida oo civil society-yada kamida oo dadka ciidamada kamida oo cid kasta leh oo xildhibaanada leh four point five waxaa weeye dad kooban doorashadooda soomaaliyana in four point five afar sano xitaa waktigu haba dheeraado ku heshiisiinteeda baan suuragalahay laakiin tan hadda lagu heshiiyey oo adigu aad ku matalayso soomaali oo ra-iisul wasaare ku-xigeen ku noqotay oo wasiir ku noqotay four point fivku miyaysan ahayn miyaysan xal ahayn xilligan tahay waktigeedii bay xal ahayd laakiin soomaaliya maanta yaa garanti garay qabiilku dadka wuu burburiyaa waxba ma dhiso xuma karo waxa halkaani hadda ilaa hadda ina dhigay oo ajanabi dhulkeenni u ilaalinaya oo ajanabi taladeenni nala leeyahay waa simply because qabiil baan ku heshiin la-nahay haddii aan four years kale wuu sii naaxayaa wuu sii koraya ummadduna waa sii baaba-aysa marka labada kun iyo labaatanka yaa garanti garaynaya in haddana aan loo baahanayn four point five kale dalka caalamka marka wuu ka hadhay anigu waxaan u qabaa xal axsaabta haddii ay tahay in four point five la qaato four years la burburiyada ummadda waxaa ka roon baan qabaa in hal sano loogu daro baarlamaankani isagaaba four point five ku fadhiya saddex sanaa lasoo trangareynaya shuruuc baa jira akhriskii koowaad leh oo kii labaad leh qaar baa jira kii saddexaad u harsan yahay qaar baa jira weli safka kusoo jira waxaasoo dhan dadka la keeni doonaa lama qabsan doonaan dadka la keeni doonaa waktiay qaadanaysaa inay isbartaan dadka la keeni doono sida lagu soo xulayaa sanad kaleba qaadanaysaa marka qodob laga gudbee doodiisu aysan aada u weyneyna ah in in waktiga la kordhiyo kadibna axsaab loo diyaar anigu taasaan qaba axsaabtiina waa diyaar dadku cabsi bay ka qabaan axsaabti waan diyaar axsaab konton xisboo xamar ka jira sharcigiisa waa diyaar baarlamaanka in la keenun baa ka hor joogtaa qoladii commissionkii doorashooyinka waa diyaar waa la trangareeyey dawladahay u baxeen waxay sugayaan doorasho ay qabtaan doorashadii marka sida ugu sahlan sida afghanistan sida ciraaq nidaamyo fudfudud baa jira intaa xooga la saaro weeye ummaddana aan la qaybin ummaddana laisku dilo laiskana horkeenin stateskan diidanna la tixgeliyo oo dadkii waxay goonsadeen ay go-aansadeen laga wada hadlo laga heshiiyo anigu saasaan qaba
shirwac talada xalkaarmeena u nimaad marka dawladdu go-aankeedu uu cad yahay maamulada badankooduna way caddeeyeenoo afar dhibic shantaa taagan dad badan baa la aaminsan wax ku helayeen laakiin deegaan marka loo laabto laga yaabin dad badan oo dadka loogu yeero pointy five-ka iyo dadka minority-ga xuquuq badan weyn lahaayeen adigu ma u arkaysaa xalka dawladdu hadda gaartay inuu yahay xilligiis yahay horta laba waxyaabood aan kala dooranaynaa mid waxa weeyaan nidaam laga shaqeeyey oo la ebiyey oo dhamaystiran oo ah yacni in dastuurka la dhammaystiro hafti loo qaado axsaabtii la sharciyeeyo muxuu ahay iyagu dadkii muxuu aha wacyigelin u samaystaan oo muxuu ahaa mataqaanaa matalaadooda ay caddeeyaan habkaas waxaa la rabay habkii loogu talagalay in lagu diyaariyo afarta sanowa lama diyaarin sababtu siday doontaba ha ku dhacdo baarlamaankuna arrintaasi kaalintiisu ayuu ku leeyahay xukuumaddana warkeedaba dhaaf waxaan anagu bulsho rayid ahaan sugaynay markii xukuumaddu ay tiri doorasho lama qaban karo in dood baarlamaanka ay ka dhacdo oo dawladda la maxkamadeeyo la maxkamadeeyo waxaan ujeedaa lasoo galo joojiyo oo la yidhaahdo maxay ku dhacday haddaad xilkiinni qaban weydeen oo horta adinku ka dega meesha baarlamaanku isagaa qayb ka noqday muxuu ahaa mataqaanaa go-aan qaadashadii iyo iyo loolankii marka yani waxa weeyaan hay-adaha dawladda ee jiraahi waxay si isku mid a uga soo bixi waayeen waajibaadkii loogu talagalay waa mid waay axsaabtiina mala diyaarin dastuurkiina lama dhamaystirin dadkiina lama tirin wadankiina amnigiisa lama sugin waxyaa xaqiiqo jirta ayay noqotay oo markaasi wax kale in la raadiyo ay tahay annaga marka walwalka iyo bulshada rayidka waxa waaye in hadda four point five-kan iyo qaabkan hadda madaxdu ay isla garteen in uu horteedo musuq maasuq dadka in lasii abduubo in dad aysan dadku wakiilan muxuu ahaa mataqaana la yidhaahdo way wakiisheen muxuu ahaa mataqaana wadanka in haadaan laga sii rido cabsidaas ayaa nagu jirta marka halka aan anu arka waxa waaye dadka loo ogolaado beeshan qofka uu ka dhashay xildhibaanka uu matalayahay inay doortaan iyagu oo ay doorasho qofkaasdoorasho la adkeeyo usan ku imaaninin in la magacaabo ama qof rabaahay uu lacag soo waa usoo laabanaya fosiyo dhowr maraa gacanta hagis waxaan rabaa horta baarlamaanka in indifaaco
xukuumad inoo ka soo mid noqoto baarlamaanku wax badan buu qabtay laakiin wuxuu qabtay lama arko had iyo jeer baarlamaanku qaraaro badan buu soo saaray kii julaay saddex iyo labaatankeedii baa ugu adkaa oo laga dawladda loo digayo oo shir wacmaan raba inaan maqashiiyo dawladda looga digayo inay joojiyaan qaladaadka socda ee sharciga iyo dastuurka la ixtiraamo two thousand sixteenna loo diyaar garoobay shuruuc badan way soo saareen waa u diyaar garoobeen muddona waa hadlayeen waxyaalo badan waxaa shirwax ku jirta hadalkiisa baarlamaanku inuu dawladda waa u yeedhnaa waa u yeedhnaa waa u yeedhnaa inbadan waa lagu dhici waayse in la yidhahdo waa idi ridaynaa mooshinkaa cuntad laga qabaa marka in la yidhaahdo dawladdii haddana waa la ridaya dhibaatay noqotay marka waxaa in loo hadido in qoraallo loo qoro in qaraaro lasoo saaro shalaa u dambaysan qaraar soo saaro marka baarlamaanku waa dadku qaar u arkaya inaad ku hordhacayseen madashii madasha qarnaa ku hordhacayseen meelaha qaar madasha in badan baanu qaraarka ka soo saaray wax badan baa laga hadlay muran badan baa hore u dhacay laysma dhegaysta baarlamaanka xurmadiisii iyo iyo iyo inuu shaqadiisii guto oo awoodiisii lahaado runtii waa laga waan gartay wasiir maxamed maxamed cabdi maareeye laba kun labayo toban horena siyaasiyadood baarlamaankii baa kamid aad kumeelgaarka laakiin dadka soomaalidu idinkama sugan maanta meesha la joogo marka ma oran karnaa fashil baa ku yimid dawladda ka mid taadiga bismillah marka ugu horeysa waxaan ku faraxsanahay dadka halkan fadhiya dad wada xoggaala waaye wasiiro soo maray shirwac isaguna hogaamiye xoog aad u weyn oo soomaaliyeed oo xoggaal arrimaha soomaaliya u ah madax u ah wey anigu ma dhahayo fashil baa ku dhacay laakiin duruufta reality-ga ee dhulka taal ee qof kasta oo soomaaliya hoo la keena uu wajihi lahaa haddii shirwac la keeni lahaa walaalka haddii nin kale oo aqoon-yahana la keeni lahaa ayay dawladdu wajahay waxaan dhihi karaa marka ugu horeysa mar kastoo aan wax dhisanayno ilahay wuxuu ina ku fidmeeyey qabiil iyo khilaaf wax soomaali dhisatay oo ay qiimaysay oo ku qanacday inay qaban karto dawladda looma diro waxaa loo diraa wax aanay toban sano qaban karin dalka hadda hadda isbedel weyn baaxagga amniga xagga dhaqaalaha xagga systemka wax walba markii la fiiriyo maanta dal baa jira na ma jirin amniguna intaa waa ka dicifsanaa maanta soddon iyo afar dawladood baa halkan ku shiray dal soomaaliyeedoo lagu xisaabtamo adduunka ka tirsan adduunka hayadihiis oo dhan ka tirsan oo soo ceshaday sharaftiisi iyo karaamadiisii wax yar baa dhiman waxa yarna waxa dhinaysiiyey khilaafka soomaalida dhexdeeda iyo qabiilka iyo qurunka wax isku haystaan laakiin maanta dawlad soomaaliyeed rajo dawlad soomaaliyeed baa jirta waxa xaray saxeexayaasha ummad kastoo meel jirta oo dibheshiyo ku jirta waxay leeyihiin dad la tashiga ka qayb ah bay leeyihin waxaan rabaa min hal daqiiqo ee dhammaanteena qaybsano xalku muxuu yahay sacad wasiiran kaa bilaabo anigu waxaan rabaa xalku inuu yahay dabcan in dadka soomaaliyeed marka horeysa u diyaar garoobaan inay heshiiyaan inay walaaloobaan inay dalkoodu meel dheer buu tegay dib usoo ceshadaan qarannimadooda oo iska meel dhigaan meel iska dhigaan khilaafka iyo qabiilka taas baa xalka ah foosiyahay anigu waxaan qabaa waxaa qabiil halkaa wasiirku yidhi qabiil qabiil laysu dilo waxaa keenaysa four point five oo awood la siiyey wasiir walba awood loo siiyey wasaaradiisa nin wala madaxi meeshiisa dadkiisu ka qoraa dhibaatodaasaa distribyadiina gaadhay xalka anigu waxaan u arkaa mar walba dimuqraadiyadda in la gacan la siiyo in axsaabtii la ansixiyo
cabdullah maxamed shurac bulshariid marka ugu horeyda horta dadka soomaaliyeed ma isdirirsan ee waxaa dirirsan dadka siyaasiyiinta taas inay kala caddahay waayo qabiil layskuma dilayo haddii laysku dilayana waa arrin biyo iyo daaq iyo magaciisi ah taas waxaan halkaasaan uga harayaa midda kale waxaan anagoo aragnaa waxa weeyaan inaan la afduubin hanaanka haddeer uu afduuban yahay dhulka in la dhigo meesha dagaalka looga baxsan karaa waa meeshaas marka dadka masaakiinta ah haddii aan madaxdooda hogaankooda waxba u qabanaynin fidna yaan loo horseedin aan leenahan iskumaasiqana ha laga daayo doorashada doorashadu ha noqoto mid wax lagu barto oo dadkaa xaqa u lehi ay soo doortaan qofka matalay haddaad in yar koobto musuq maasuqa shaq qabta muxuu yahay musuq maasuqa waxa waaye in la iibsado codka in la iibsado qof aan dadku raalli ka ahaynna lagu qasbo
dhammaantiin aad baad umaadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka v o a barnaamijka waxaa igala qaybgelayay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane maxamed cabdi xayar maareeye ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore soomaaliya ahna wasiirkii arrimaha dibadda fawse xaaji yuusuf wasiirkii hore arrimaha gudaha iyo amniga qaranka xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka barnaamijka waxaa idiin soo saaray anigoo cabdiqaadir oke muqdishoodii kaga imaanayay intaynu kulmi doono barnaamij ka lamida nabade
Thank you.